bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegaystayaal duhur faydlah weybaa ha ka dhowaada sana qodobada warkaana duhurnimo ee idaacadda radio baydhaba haansheenka door korona ciidanka dowladda oo howlgalmayna baaris eh sameeya dad hor leh oo cudurka covid andhimadii waanan ku dhimidii muqdisho dagaalo kudhih duleedka magaalada kismaayo iyo faahfaahin laku helahaya galmudug iyo puntland oo ka dhawaaqay dagaal wada jir ee ururka al-shabaab lakala dagaalamawa soomaaliya la kadilaya dalka koonfur afrika akhbaaraadka banaanka duhurnimaadun dhegaystayaal idaacadda sinhaytga weyba-aanka door kroon muwaadin yeman muwaadin maraykan oo lakadila yemen duhur fayla dhegaystayaal weybwa duhurnima jimaace u taariikhdana yo eta sagaalka bil tumanka bilah sagaalaad lamada kun labaatiyo kowka intaasi weana qodobadii warkaana duhurnimo idaacadda radio baydhabo haanshaan ka door koronay haddana dhegaystayaal warkii oo faahfaahsan duhur fayla dhegaystayaal ciidamada hooga dalka ayaa saacadoogii laha dhaafi weybayo howlgallo ku dhange howlgallo culus iyo ku sameeyana degmada waajid ee gobolka bokool iyo deegaho deegaano hooseedo saraakiisha howlgalka hogaamiyaasi iyo weybayo sheegana ujeedka iyo haq ujeedka inusahay in saraakiisha howlgalka hogaamiyaasi iyo weybayo sheegana ujeedka in ujeedshayohay in miinooyinka lagu baara tuulooyinka iyo deegaanada hooskoyaw degmada waajid ee gobolka bokool sidoo kale saraakiisha iyo weybayo sheegana in ciidamada howlgalka hogaamiyaasi iyo sidii al-shabaab iyo weerara ankafuli lahaa weerara lankortaga lahay lakadadaalahay degmada waajidna lakusaa lunku saara lahay ururka al-shabaab hereeradii islamarkaasayna iyo ku guuleysteen dagaalkii koobnay oo iyo sameeya anka damboyntii saraakiisha ma sheegna walyaaboha ku qobadan howlgalkaasi balse weybahayo sheegana inuu sii wada doonaan xaqiijinta amniga degmada waajid iyo deegaanada kale ee hooskooyow degmada waajid ee gobolka bokool dad hor leh oo cudurka covid magaalada muqdisho un ku dhimadi wararka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalk soomaaliya iyo warbixin weybayaa ku saartay kiiska cudurka covid ee laku diiwaangeliyay labaatiyo afartii sah ee laha dhaafi gudaha dalka warbixinta wasaaradda ayaa weyba laka sheegay in xanuunka laku baari saddex kun shan boqol labaatiyo seddex qof weybana laku helay soddon saddex boqol labaatiyo lix kumide dadka la baari dadkan laku helay cudurka covid ayaa shal rooga gobolka banaadir sideed iyo lix qof puntland sodon iyo sideed qof somalilan boqol soddon iyo seddex qof jubbaland labaatiyo sagaal qof galmudug labaatiyo lix qof iyo koonfur galbeed oo laku diiwaangeli tomiyo afar kiis boqol konton iyo sagaal kumid ah dadka xanuunka laku heli ayaa ah migel meelaha boqol lixdiyo todoba qofna ku eyin bilan sidoo kale weyba boqol labaatiyo sideed qof ayaa labaatiyo afartii saacan ka dambeeyey aan ku caafimaaday cudurka covid meelo labaatiyo kow qofna iyo ondha mudan covid tirada guud ee laku helay wadanka waa tomiyo sideed kun laba boqol toddobaatiyo seddex qof weyba guud ahaan wadanka ku caafimaaday covid sideed kun sagaal boqol labaatiyo lix qof dhimashada guud ee wadanka covid waa kun tomiyo toddoba qof dagaal kudhih duleedka magaalada kismaayo warar dheeraadeh iyo weybaha kubaahayana dagaal culus oo deegaan ku tirsan gobolka jubbada hoose ka dhex mari ciidamada kenya oo ku tirsan howlgalka midooda afrika ee amisom iyo hubno ku tirsan ururka al-shabaab dagaalka dagaalka iyo kooy kadib markii sida la sheegay hubno ku tirsan ururka al-shabaab iyo weerar ka qaadin saldhigga ciidamo ku tirsan kenya iyo kalayan deegaanka cabdilla birooleh oo kiyaal ah duleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose weybana meelaasay kudhiyey dagaal culus oo lanis adeegsaday xubka nooyadii silgadiisan dadka deegaanka iyo weybayo sheegana iyo dhegeen qaylada rasaasto oo lanis adeegsaday lamada oo aan is adeegsadayn lamada dhinac sidoo kalena uusajara khasaaro oo dagaalka ku dhaladii waan hawada deeri lamada dhinaco dagaalka dhex mari iyo wararkii ah sidaas waybayo sii sheeg wararka ayaan taasi ka darahay in dad rayidee ka jaraan dadka dhimashadii oo dhaawacay hadeeri sidoo kale dadka deegaanka waybayo sheegeen in cobsa eedan hoogan iyo hawajahaadi hanti uise dagaalka ka socodii deegaankaas maadaama iyo eedanka cobsa qabeen in iyo waxyeelaha ku deerta dagaalka socdi wararkiin ka dambeeyay ee unadaan oo dirahaya deegaanka cabdalla biroole ee duleedka jub ee magaalada kismaayo yoibayo sheegahayna in xaaladaya ee tato degan balse ciidamada kenya luku dareemaha ee dhaqdhaqaaqa ka eedan sidii oona iska difaaci lahaayeen maleeshiyaadka ururka al-shabaab hubno ku tirsan guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka oo safari geeka jowhar wafdo ka socdo guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka oo is hogaamiyo guddoomiye ku-higeenka guddiga maxamed ibraahim bare iyo geek weybuusan safari magaalada jowhar ee xarunta dowlad goboleedka hiirshabeelle xubnaha guddiga yoybaha iyo gobolka ku naqado doonaan doorashada agalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya oo yoon diyaar garoobeen in yoon diyaar garoobeen qabashadiyo in yoon diyaar garoobeen in iyo oo diyaar noqdeen in iyo kudhiida magaalada jowhar ee caasimada hiirshabeelle maanta geeka oo khamiise iyo waybaha lugwade in guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee hiirshabeelle magaalada jowhar iyo ku bilaaban diiwaangelinta musharaxiinta agalka sare weli warkii duhurnimo ee radio baydhabo ayaa dhegeystayaal la socotana galmudug iyo puntland iyo ka dhawaagay dagaal wada jira kulon lunku hadlay amniga iyo sidii leen dardar geli lahay howlgalka kudhanka ee ururka al-shabaab iyo iba laka qabaday magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug kulanka iyo iba ku qeyb galay maamulka magaalada gaalkacyo ee galmudug iyo kan puntland iyo qeybaha shalgadiisan ee bulshada magaalada ku nool ee gaalkacyo gudoomiyeyaasha gobolka mudug ee galmudug iyo puntland cabdilla dhiif muuse nuur iyo cabdiraxmaan ishal yawaybayo sheegeen in xiligan dadka ka nool gobolka mudug iyo onguduben wakhtigii cabsi geli lahaayeen ururka al-shabaab wayba si wada jire yoon sheegeen in yoon diyaar garoowen diyaarnan in la dagaalanka ururka al-shabaab waybana yoonka baagana shacabka gobolka mudug iyo qeyb qaadan dagaalka lakala jara ururka al-shabaab maamulada galmudug iyo hiirshabeelle iyo horey waybayo onderan heshiis iskaashi oo la xiriir maamulada galmudug iyo puntland iyo horey waybayo onderan heshiis iskaashi oo la xiriira ciidamadiyo in si wada jira aan la dagaalaman ururka al-shabaab ee ku sugan deegaanada gobolka mudug ciidamo ku tirsan amisom oo lan tababaray ilaalinta dadka rayidka ciidamada kenya ee ku tirsan howlgalka midooda afrika ee soomaaliya amisom ee ku sugan kismaayo iyo lanqobdi tababar dib lanka cusbooneysiiyow tababaraha oo iyo waloka baraw in ilaaliyan shacabka oo walna nindeersina howlgalka military ee amisom tababarkan oo isu ku saabsan sharciga aalamiga ee bani aadanimada gaar ahaan ilaalinta bilaanta iyo ciyaalka tacadiyadda galmada ee la xiriira rabshadaha iyo hadgudubyada ku salaysan jinsiga iyo wayba mid laku hoojiyay aqoonta iyo xirfadaha ciidamada ee ka eedan baahida lanqaba ilaalinta rayidka saraakiisha jinsiga ee booliska amisom ee kismaayo iyo wayba iyo geeka tababarka onqobadana qaar kumida saraakiil ku tirsan ciidamada kenya ee ku sugan gudaha soomaaliya waana ku tirsan howlgalka midooda howlgalka amisom ee qeybta ku ee in yoola dagaalaman ururka al-shabaab haddana ku suganyin deegaanada dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland tababarkan iyo leeri wayba wal ku tara doone aqoonta ciidan ee la dhaganka shacabka amase dadka rayidka ee ka nool deegaanada jubbaland soomaali la ka dili dalka koonfur africa kooxo burcad koonfur afrikaane iyo gudaha dalkaas waybayo ku dileena muwaadin soomaaliye kaas oo ku mid hay soomaalida ka ganacsidaas gudaha dalkaasi muwaadinka oo laka magacaabo jiray maxamed gacla ayaa laka hor suroomi dukaanshay kiyaala xaafadda bedhe oo ku tirsan magaalada cape town ee dalka koonfur africa xukuumadee soomaalida ku suganaytay xilligaas meelaha dilka ku dhihiyo waybuuse sheegay in kooxda burcadda iyo dhowr habadood ka dhoween muwaadinka soomaaliyeed oo surnay oo surnay bannaanka dukaanka islamarkaasayna gudaha iyo ku suganaayeen wiil shay oo weerarka ku badbaadi kooxda burcadda ee dilka jeysaday iyo goobta ku bahsaday weybanaha meydka muwaadinka soomaaliyeed la jeeyay isbitaalka xaafadda bidha ee magaalada cape town iyadoo oo la rajeeyahay in galabtan la duulo ciidamada booliska ee magaalada cape town ayaa way baahyoseedana meel usa dilka ku dhih weybana la sheegay in yowadan howlgallo baaritaan oo la xiriira dilka muwaadinka soomaaliyeed dilka dalka koonfur africa ayaa waybuuse ku midaya dalalka laka dhibaateeyo soomaalida weybana dil iyo dhaac lanka jeysday boqolaala soomaaliya ee ku nool gudaha dalka koonfur africa meelo dhegeystayaal warka duhurnamo ku dhegeysta aytan weybo idaacadda radio baydhabo ee beledka baydhabo ee khabaraadka banaanka ah muwaadin maraykan oo laka dilay gudaha yemen ilwareedyo warbaahinta yemen la hadalay iyo weybayo sheegeen in muwaadinkan hay muwaadin maraykan muwaadin maraykan oo asal shayuuseye yemen weybana laka dilay barkontarol oo milatariga ka layin gobolka laxaji ee gudaha dalka yemen marxuumka oo laka magacaabo jiray abdimalik alasandabani iyo weybaa laka dilay saacado kadib markii uusa ku degi garoonka magaalada cadan ee dalka yemen ilwareedyo iyo weybaa intaasiyo ka daraheena in marxuumka uusa muddo siyeed sane maraykanka ka noolay waan usannagadii hilow usanqaba walaalo sheeyaha oo degan caasimadda yemen ee sanaaca warbaahinta yemen ayaa weybaya baahiyena in marxuumka la dilay markii uusa la socday baawaryay kontaroolka iyo ciidamada militariga roogiga goobtaas dhowr habadood ka fureen kadibna ayo qafaaladeen alaabtii iyo sanduuqyadii walaanka jari iyo usuwadaday laku dhaci meeta sababta rasmiga ee lan dilay marxuumka dhalashada dalka maraykanka haysaday inkastoo uusa dilkaasi in muuqdii dhaac in usahaya dhaac hubaysan oo lanjeysadii wiilkan hakanagadii gudaha yemen warkii dhegeystayaal duhur dhammaadon isinsiinka kooyay radio baydhaba ee beledka baydhaba antiya ninka egya siciid yaasiin jeedyaya jookar iyo farsameeye amaan alla